waxaa guud ahaan gobolkani waqooyi bari soo food saartay macalin yari kadib markii ay dhowr jeer isaga baxeen macallimiinta aan gobolka u dhalanin kuwaasoo ku andacoonayo in naftooda ay u cabsi qabaan maadaama dhowr jeer dowla deegaanada gobolka waqooyi bari kenya gaarisa wajeer iyo mandheera laga soo tabiyey falal amniga lid ku ah kaasoo macallimiin dhowr ah hore naftooda ay ugu waayeen si meesha looga saaro macalimyarida soo wajahday gobolka waqooyi bari ama ismaamulka wajeer ayaa waxa ay dhallinyaro badani ay u dhaqaaqeen dhanka barashada macalinimada iyagoo ku biiray kuliyadda lagu baranayo macalinimada ee ku taalla gudaha magaalada wajeer taasoo wax badan ka qaban doonto macalinyarada saamaysay guud ahaan ardayda wax ka barata gobolka waqooyi bari guddoomiyaha dalladda ay ku midaysan yihiin culummada gobolka waqooyi bari ee loo soo gaabiyo subkim doctor aadan yunis ayaa waxa uu maanta booqday kuliyadda lagu barto macalimnimada ee wajiha teachers training college waxa uuna dhiirigelin ballaaran siiyey ardayda halkaasi wax ka baranayaan ee u jihaysatay in ay bartaan macalinimada
maanta waxaan joognaa kollejka lagu tababaro macalimiinta wajeer macalimiinta brimariga ee wajeer ku yaala khaasatan xaafadda buulahadan ku yaala waa college hadda ay ku jirto macalimiin b one ah oo saddex boqol iyo soddon iyo sideed gaarayaan dhammaan ardada ku jirtona lix boqol iyo lixdan iyo sideed ay tahay saddex boqol iyo kontonna ay imaadaan wakhtiga holidayda ay imaadaan oo macalimiinta e c d da ah waa college boardin ah oo wiilasha iyo gabdhahaba boardin ah laakiin kala go-on gabdhahana meel gooni boardin u ah wiilishana meel gooni boordhin u ah masaajidna leh dining hall cunto lagu cunteeyana leh meel kubid lagu ciyaaro leh maanta waa maalin farax leh waxaan ka rajaynaynaa oon u sheegaynaa dhallinyarta meeshaan barani in mujtamaca ayaga uu sugaayo ilaahay badbaadadiisa lagu jiraa maanta waxaan rabnaa soomaalida sideedaba ceebteeda laba shayba way ka faanaan macalinimadana way ka faanaan shaqada gacanta oo darawalnimada ama fuundinimada ama laydkana way ka faanaan waxay soo rogeen waxa la dhahaa foromfom fo to muxushmua waxa la dhaha yay soo qofka soomaalida olwest wuxuu jecel yahay inuu lacagta dhaqsa ku dhaga gacanta laakiin inuu dhidida uu wax barta uu mujtamaca bedela ma jecla laakiin maanta waxaan aragnay arrin arrintaas ka duwan waxaan aragnay college macalin macalimiinta brimariga lagu tababara oo boardin ah oo saddex boqoloo arday ka badan ay dhigato holidaydana macalimiinta e c d da lagu tababaro gabdhaha iyo wiilishana ay u dhaxaysa laba guri oo kala fog ay kala degan yihiin oo galaasyada hataa ay ku kala yihiin soo saas maha galaasyada hataa ay ku kala yihiin waxaan u sheegaynaa marka koowaad dhallinyarta dhigini in mujtamaca ayaga uu sugaaya rajo weyna aan ka qabna mujtamaca waxaa loo baahan yahay hadda macalimiin brimary tuulooyinka macalimiin ma laha magaalada macalimiin ma laha kii la qoro oo kenyada kale ka imaadana markii la qoro ayuu cararaa uu dhahaa ammaankayga khatar ku jiro laakiin markii macalimiinta inaan saan oo kale aan helna dhallinyar saan oo kale u fiican aan helna nin walba dhulkiisa la geeya ama dhulka soomaali macalinka markuu soomaali yahay dhulkiisa kama cararaaya waa nin muslin ah dhulkiisuu joogi sidoo kale dadweynaha waxaan u sheegaynaa in ay keenaan kollejkan ardada ay keenaan ardada ay keenaan haddiiba uu sii balayn keena la keena inta la keena waa dhacay hadda ceeb maaha waa dhacay hadda ma aha sabab ma aha aan keenna kollejkan caruurta dadweynaha hooyooyinka maamooyinka dowladda waa in kollejkan aan xoogga saarna si kale oon ugu bixi karna waxbarashadeenna aan kor ku soo qaadi karna ma laha dhinaca kale cabdicasiis cabdulaahi oo ah agaasimaha kollejka laga barta macalimnimada ayaa ka warbixiyey xilliga xaruntani la aasaasay iyo sababta ka dambaysay in xaruntani la asaaso
maanta waxaa farxad weyn noo ah annaga oo ah wajiha teachers training college inay noo imaadaan culummadan iyo madaxdan countiga iyo maaragtay macallimiinteenaba waxaan rabaa waxyar in dadka martida noo ah aan u sheego in iskuulkan la bilaabay kii berigii dhibaatadii ay ka dhici jirtay gaarisa oo macallimiinta waddanka ka qaxi jireen oo iskuullada qaarkooda la xiri jiray ayaa baahidaas markii la dareemay ayaa isku imaadeen dad reer wajeer ah in ay bilaabaan kollejkan wakhtigaas ayuu bilowday laba kun iyo shan iyo tobankii dhexdan waxaa ka baxday macallimiin aad iyo aad u fara badan ood idinkaba qaarkiina taqaanaan waxaa ilaahay mahaddiisa ah oona ku faraxsannahay dadka iskuulkan ka bogay inay guddigooda ay yihiin kan ugu hooseeya jagada u hay ay tahay deputy head teacher inta kale ay wada yihiin wada head teachers dhaktaari dadkan meesha wada fadhiyaad arkaysid dad aan annaga u yeernay ama xayeysiin aan ku keennay ma aha waa dad macallimiintii halkan ka bogtay maadaama ay isku xaafad yihiin ay dhaheen iskuulka saasay ku soo barteen ayagaa u soo sheegay ayaga dhan waa wada ogyihiin oo ha- raggan hadda ay dhiganahayaan kooskan la dhaha upgradingka ilaan dowladda waxay soo saartay dadkii primary teacherska ha certificate ka haystay waxaa la yidhi upgrade gareya waa ina dibloma aad soo qaadatiina la yidhi ayagana waa joogaan waxaa kaloo jooga eh, dadkii la dhihi jiray horaan e c d la dhihi jiray hadda waa laga bedelay magaca waxaa la dhahaa dhegte ayaga oo maaragtay upgrading ah iyo ayagoo toos u galay oo seaplane ku soo galay intaba waa joogaan wax kalena kama samayno meeshan taas waa waxa la dhi- waxa maaragtay eh, lagu barto halkan iskuulkan taariikhdiis yar oo xagga een, een, horumarka haddaan ka sheekeeyo iskuulkan markii la bilaabayay meel yar baa lagu bilaabay infact waxaan ku bilownay annagoo la galnay eh, memorandum of, of understanding la galnay wajiya hay kheer allaha siiyo aad iyo aad baa waqtadkii markaas joogay ay noo caawiyeen wajiya hay baan ilmaha ku beri jirno aan kusoo bilownay marka insha allahu gavanaha iyo maaragtay dadka madaxda wajeer county waxaan ka codsanaynaa ardayda inay iskuul fiiskoodii ay isbonsaagareeyaan ay kaalmeeyaan si kastaba ha noqotee madaxda gobolka waqooyi bari ayaa marar badan ku nuuxnuuxsaday inay garab siin doonaan cid walboo doonayso inay barato macalinimada si looga maarmo macallimiinta aanan u dhalanin gobolka cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer